barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo weliba caalamkoodhan ood nagala socotaan v o a somaali com
dhowr wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin talaada ah waana sagaal iyo labaatanka bisha mey sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya sahra ciidla nuur iyo anigoo ah jacfar kukaay
qodobadaan idinku hayno barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan urur dhallinyaro ah oo maalintii afursiiya dad la sheegay in tiradoodu gaadhayso kun qof oo danyara waxaan ka qaybinaa afuraadda ilaa afar meel ayaan ka qaybinaa meel waa hadda aan taagannahay waxaa la dhahaa garissa school of special school defsku ilmaha dhagoolaha waaye waxaa ku xigtaa maamaxani oo cuntada ilmaha ku jiraan ilmaha oykana sidaad u aqaantin soomaalida ilmaha lasoo tuuray meesha meelaha lagu xanaaneeyo hosbitaalka gaarisa oon ka dhigna meel permanent ah oo maalin laga bixinayo maamaxani meesha naftarkeeda iyadana maalin baa laga bixinayaa iyo waxaan isku daynay inaan gaarsino hal masaajid waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro joojisay colaad ka dhex ognayd beelo dagaalamay oo ka warramaya sidii ay ugu suurowdeen
waxaa kale oo aad maqli doontaan kaalimihii qasaayidka bisha barakaysan ee ramadaan
wararkii ugu dambeeyey ciyaarahana kama marna marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wakaaladda wararka kuuriyada koofureed baahisa ee yunab ayaa lagu baahiyey in mas-uuliyiin xilal sare ka haya oo ka tirsan xukuumadda kuuriyada waqooyi ay maanta u safreen magaalada bejiin iyagoo kadibna u soo dhoofaya dalka maraykanka oo la filayo in berri arbacada ay ka soo degaan magaalada new york socdaalka mas-uuliyiintan ayaa lagu sheegay mid loogu sii gogol xaadayo kulanka la filayo inuu dhex maro madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un maalintii axaddiina saraakiil ka kala socota maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa ku kulmay xadka u dhexeeya labada kuuriya
militariga israa'iil ayaa sheegay in mintidiin ku sugan marinka khaza ay shan iyo labaatan hoobiye maanta ku tuureen dhowr goobood oo ku yaala koonfurta israa'iil bayaan ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in habkooda difaaca gantaalada uu qabtay inta badan hoobiyayaashaasi halka qaarkoodna ay ku dhaceen meelo bannaan lama soo sheegin wax khasaare ah xiisadda ka taagan xuduudda khaza ayaa kacsanayd labadii bilood ee ugu dambeeyey iyadoo falastiiniyiintuna ay dhigayeen dibadbaxyo ay ku dalbanayaan inay dib ugu noqdaan dhulkoodii laga barakiciyey markii israa'il la aasaasay sannadkii kii ciidamada israa'iil ayaa dilay ugu yaraan boqol shan iyo toban qof oo falastiiniyiina tan iyo markii dibadbaxyadu ay bilowdeen iyadoo aad loogu cambaareeyey israa'iil adeegsiga awood ciidan oo qayaxan israa'iil ayaa ku eedaysay kooxda xamaas inay rabshadaha kicinayso waxaanay ku dooday in ay ka falcelisay si ay markaasi u ilaaliso xuduuddeeda
duhur wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan urur dhallinyaro ah oo ay leeyihiin dhallinyaro ku nool magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa bisha barakaysan ee ramadaan inta lagu jiro waxa ay isku xilqaameen inay afursiiyaan dadka aan awoodin ee ku jira xabsiyada cusbitaalada iyo goobaha caruurta lagu daryeelo dhallinyaradaasi waxa ay barnaamijka dhallinyarada ee v o eda u sheegeen inay qorsheynayaan in inta bisha ramadaan lagu jiro ay afursiiyaan dad gaadhaya kun qof sidan waxaa warbixintaasi noogu soo diray wariyaha v o e maxamed faarax shire baahida loo qabo in gargaar loo sameeyo tiro fara badan oo dada oon awoodi karin inanfurkooda helaan ayaa dhururkan dhallinyarada oo si iskooda isku soo xilqaabay u istaageen waxayna anfur u sameeyeen maxaabiista ku xidhan xabsiga guud ee degmada tani gaarisa iyo weliba dugsiyada kala duwan ee carruurta dhimir kala iyo weliba kuwa dhagoolaha iyo wax lagu baro abubakar moxamed cumar waa madaxa ururka dhallinyarada ee barnaamijkani soo qabanqaabiyey waxaana kula kulmay xarunta caruurta dhimirkala iyo dhagoolaha waxaan ka qaybinaa anfuraadda ilaa afar meel ayaan ka qaybinaa meel waa hadda aan taagannahay waxaa la dhahaa gaarisa school of special school defsku ilmaha dhagoolaha waaye waxaa ku xigtaa maamahani oo cuntada ilmaha ku jiraan ilmaha oykana sidaad u aqaantin soomaalida ilmaha lasoo tuuray meesha meelaha lagu xanaaneeyo hosbitalka gaarisa oon ka dhignay meel permanent ah oo maalin laga bixinayo maamahani meeshii naftarkeeda iyadana maalin baa laga bixinayaa iyo waxaan isku daynay inaan gaarsino hal masaajid waxaan u malay xisaabtaas xusukeyn ilaa afar maalintii waxaan ku talagalnay ama waxaan ku heshiinay in aan anfurno ilaa kun qof alxamdulilah mashruucan waxaa horta aad garab noo siiyaa shacabka magaalada gaarisa khaas ahaan dhallinyarada okay dowladda kulleyta kama maqno oykan wax baa naga soo gaaray sida timir ayaana soo gaartay gaaraysa ilaa afartan box oo xagga dowladda ka imaatay alxamdulilah dad badanoo aan saaxiiban ahaa ayaan dhex kacnay oo vochera gateen anaga vochera ayaan gadnaa vocher cardska two hundred ilaa boqol kun waaye dad badan ayaa arrinkaas garab nagu siiyey anaga waxaan ku shaqeynaa waa wax laga soo aruuray magaalada markaan ku leey vocher card bay niminkaan gateen vocher cardka aad gadato haddaad gadato maanta kaar laba boqol iyo konton shin waxaad anfurisa hal qof haddaad laba boqol gadato isla meesha hal qof wiil anfurini garissa muslim youth organisation waxa ay ku shaqayso badi waxaa weeye lacagta laga soo aruuriya shacabka magaalada gaarisa ku nool kaas aana mashruuceena waxaa aad u taakuleeyaan shacabka reer gaarisa cabdinaasir cabdiqaadir macalim waa horjoogo ka mid a macalimiinta wax ka dhiga dugsiga dhagoolaha oo ah goobaha sida gaarka ay u xusheen dhallinyaradan in aanfurka geeyaan sidoo kale wuxuu iga waramayaa dareenkiisa ku aadan cunnadan loo keeno cuntada hadda naloo keena waxaa waay timir ayaan ay noo keeneen dhallinyarada waxaa kale ay noo keeneen bariis ay noo keeneen waxaa kale ay noo keeneen biyo ay noo keeneen waa cunto aad u fiican oo nafaqo leh oo mataqaanaa wax weyn carruurta nafaqadoodii wax weyn carruurtu ay aad ugu farxi doonaan macnaha waxay wax ka beddelaysaa cuntadii hore caadi ay u cuni jireen ee wax weyn ay ka beddelaysaa marka way ku faraxsan yihiin aad ay ugu faraxsan yihin annana waan ku faraxsannahay maasha allah maasha allah aad iyo aad u mahadsan yihiin carruurtanna carruur oo waxaa weeya children with disability aa lahaa carruurta naafada waaye marka baahi badan ay u qabaan in saas oo kaleeta loo caawiyo oo dhallinyarada saas oo kaleeta ay usoo galaan iyo hay-ado kale ay u imaadaan ay u caawiyaan ayagana aad ay u faraxsan yihin annagana macalimiintana aad iyo aad aan ugu faraxsana maasha allah haa carruurtu waa xaradan hadda aan joogno waxaa waaye kugu dhawoole waaye xarada kale nagu xigta waxaa waaye mental hankam kuwa waxaa waaye maskaxda ka yaar jirin kuwa maskaxda ka yaar jirin ayaga naftooda way noo imaadaan waynala afuraan marka annagana waan soo dhoweynaa marka carruurtu hadda intooda badan inta hadda joogto kulligoodu waxaa wada dhawooli way dhammaantood dadkan waa dhalinyaro hay-ad ma aha isku dagaysa maxaad leedahay dadka kale ee awoodi kara inay meelaha noocan oo kale ah ay kaalmeeyaan haa dadka ganacsatada iyo dadka siyaasiyiinta iyo madaxda countida waxaan ka codsan lahay inay dhallinyaradan ay garab aysiyaan se mashruucan ay u sii bilaariyaan oo ay u gaaraan dad kale oo baahi noocan qabaan countigeennii sida dadka xanuunsan oo isbitaalka ku jira sida dadka maxaabiista ah iyo dad kale oo fara badan oo masaakiin oo waxaa jira xaafadaha degan marka se mashruucoodii ay u xoojiyaan uu noqdo mid wax tara oo bulshadu kulli dhammaantood wax u tara waxaan ka codsanayn dadka ilaahay wax siiyey inay dhaqaalahooda meelahan oo kale khayraadka ay ku bixiyaan ayaan ka codsan lahayn insha allah inta badan dhallinyaradana ayaa xilliyada kala duwan ee xaaladaha adag lagu jiro horjoogsada kumanaan dada waxayna ka soo aruureen dhaqaalo kuwaasi ugu gargaaraan shacabka ku dhibaataysan gobolkani waxaana dhallinyaradan lagu soo xasuustaa qaraxii zoobe ee magaalada muqdisho xilligaas oo hormuud ay ka ahaayeen dhiigbixin laga sameeyey gobolkani sidaad og tihiin gaarisa muslim youth organisation anfuraadka lix ma bixiso qaraxi ka dhacay zoobe muqdisho waad ka warhaysiin oo kiciyey muslimiinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan qaraxaas anaga dhallinyarada muslimiinta gaari saddex boqoloo point oo dhiig ayaan ku aruurinay waxaan ku xijinay maalintii labaad waxaan isku daynay inaan dhex galna magaalada afarta wood galbeed waa afar degma waa gaarisa waa galbeed waa beri iftin iyo township ayaan dhex marnay waxaan isku daynay inaan aruurin lacag gaaraysa shan boqol iyo konton kun lacagta waxaan ku wareejinay gurmad qaran
isku soo celceliyo dhallinyaradana ayaa waxay aaminsan yihiin in iskaa wax u qabso uu yahay qaabka keliya ee kumanaan muslimiin oo ku dhibaataysan geyigani lagu badbaadin karo xilliga noocan oo kale bisha barakaysan lagu jirana ay tahay si walboo lagu garab istaagi kara dadka tabaaleysan in anfurka awoodi karin anfur noocan oo kale loo sameeyo maxamed faarax shire v o a garisa
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna galmudug qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada dhuusamareeb ayaa dhowaan ku guulaystay inay qaboojiyaan diriir laba beelood ku dhex martay baadiyaha magaaladaasi dhalinyaradan ayaa sheegay inay tageen goobtii uu iska horimaadku ka socday islamarkaana ay dhallinyaradii kale ee diriraysay ay ka codsadeen inay joojiyaan colaadda abwaan cali axmed sheekh xasan waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradaasi goobta tagtay waxaana uu wariyaha v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq uga warramay sida ay howshaasi ugu suura gashay
dhalinyaradu horta boqolkiiba boqol waxay ka qaadatay dood wanaagsan oo aan ku faraxsanahay dadkii guushaas ay usoo hooyeenna ay ku wada faraxsan yihiin oo ku nool soomaaliya inta ay colaadaasu ka saameyday looga warhayay oo colaadaasu ay gudaysay midin ay ku faraxsan tahay dhallinyaradaasi kusoo hoysay ilaa iyo haddana lagu caanamaalayo dadkii ay isku darsan yihiin
inta badan dhalinyarada soomaalida waxaa la tiriyaa in loo adeegsado colaadaha haddana dhalinyaro dhexda u xiratay in ay door nabada ka qaataan colaada beelo ku dhex maraya maxay ahayd sababta aada ugu istaagteen dhexdhexaadinta nabadeed ee beelihii dagaalamay anigu way iska badan tahay midda nagu dhalisay inaan dhexda u xirano waxaa qodobka hore oo koodaad haddaan kuusoo qabto colaadii oo ilaa shan sano colaadan way socotay shantaas sano wayna gudaysay dad baan ku haleynaynay oo odayaal iyo waxbaan ku haleynaynay waxyaabihii way haka waayin ilaahay amarkiisa laakiin hadda ka seexashadiis aan ka dareensanaayo oo uu ka seexday aan dhihi karo ma jiro qofwalba dhexdaa ushasmay ilaahay amarkiis marka dhallinyaradii way goobatay way shirtay waxaa la yidhi colaadan aan joojino gacan kaadiyeysanno oo aan sidii orta intaan qaban karno aan arag inaan gudaysan karnay inaanan ku guulaysan karin maadaaba la arkay la tashaday la tegeyna si fudud ay noogu hagaagtay inaan dhalinyaradii kale ay noo nala hadlaan nabadiina ay naga aqbalaan aanna uga mahad celinayo weliba kow tallaabooyinkii ugu horreeyay oo aada qaadeen waxay ahayd dhalinyarada oo dadka sidanka inaan u tagno aan la shirno ayna aqbalaan qaarkood meelaha dhalinyaro kamida ay hubkii ay wateen dhulka noo dhigeen ayna dheheen walaalahanaad tihiin hubkanagii haddaad noo soo aadeen nabadanadana aad jecesheen hubkanagii aan wax ku afiidayno sidana waa kana naga qafka ayna dheheen dhulka noo dhigeen xataa waa waan soo aragnay dhalinyaradaa shirkeedaan ka bilaabnay kabacdi waxaa noogu xugsatay dhalinyaradii inay naga aqbalaan inaan boqol iyo boqol labadii beeloodoo darsanaayo isu keenno iskuna darno abwaan cali shan iyo toban waxaad ka mid ahayd hal abuurada dhalinyarada ahaa ee dhexdhexaadinta iyo doorkii nabadda halkaa ka qaatay kasakow marka laga yimaado in arrintaa dadaal nabadeed aad ka gashteen hal abuurkaagii dhinaca ee nabadda maxaad ku cabirtay markii aad madalihii dadka lagu heshiisiinaya aad tagteen
waxaan ka bilaabay maaso la yimaado walaalaha dagaalamahayo duruqday agtii oo aan dhalinyaradii u jeedsay meesha aan ugu tagnay si toosana ay walaahi ugu ugu jiradeen oo qalbigoodii ugu jilcay oo ay nabadii iyo ku xusuusteen maasada waxaa la yidhaahdaa walaalaha dagaalamahayo duruqda agtii haddaan ku hor dhacana walaalaha dagaalamahayo duruqday agtii iyo dabaadaadka iyo ciidamada leesu dhuman maanta waa dabargo-eyne ma jiro barahnin maalah digsi laba iskula soo kortoo deertay weeyaane waa diintiyo laga bixiyo dacada dhulkaani waa beriska nabad yeelin iyo muumin daacadahi waa kii duqoomiyo hadday kuray dareen mooge waa kii dadkuu xidhiidin ka kala dayowdeyne waa kaa birsanahe haddaad ballan tahay maanta waa kii daweyn kaa mudnaay dhaqan markuu gaaro darka ceelka goortay timaad daacad madowleydu waa kaad u dalbayalahe duulida rumaage waa geed dugsoon iyo tolkaa doorka ku aheeday dadku wuxuu dagaalada marbuu dib u heshiiyaayey marbaa nabadda kii diidi jiray dalay jaallaadaahe dhagiiran duu ku kala soofay ee dib isu soo laagtay ee duudayo jiiraan noqday gees isula duula ee ilhay ka dhigo way dambadeen saad u daristeen wiil muslima haddii aan ahay ducayo iibaan leh adiyo allo ajibo dagaalgayga
abwaane aadaad umahadsan tahay midhahan ma xilli horaad tirisay mise waxay kugula dhalatay colaadii waxay igula dhalatay maalinkii aan baxay dalagyada ii diyaarsanay kamidna aysan ahayn dalagyo badan baan uga qayb qaadatay heshiiska gabayihii ii diyaarsanaa badan hadda markaan runtii kuu sheego kamid ma ahayn laakiin markaan wejigooda arkay oo meeshii wejigooda dhalinyaradii aan arkay iyo sida ka jirtay inta ay isu jiraan degaanahaan oo meel labada meelooyin ku kala dhugan yihiin iyo dhalash ahaan iyo bilis ahaan iyo dalahaanimo intaba sida ay isku yihiin ayay maskaxdayda ka dhalatay intaan joogay dhexdooda ama wejigooda uga hor muuqday
midhahaagii ama hal abuurkaagii aad la tagtay goobta maxay ka bedeshay dareenkii dhalinyaradii dagaalamaysay waxay ka bedeshay si toosa ayay wax uga bedeshay ilaa hadda ayay erayo kamida igu soo halqabsadaan markii bulshadii ay soo wacdo markay erayada ay igu soo halqabsadaan ayaa gabayadii kamid ahay hadda sida walaalaha dagaalamahayo duruuday ceebtiyo erayga halqabsiya u noqotada si toosa ayayna ugu qaateen qalbiga ugana dhabeeyeen oo ay aan ka dareenay waxqabadkoodii iyo heshiiskoodii ugu dambayntii colaadaha dhalinyarada ee qabaa'ilaadka ku salaysan ee dhalinyaradu ka qayb qaataan way soo laalaabteen dhalinyaro kaloo fara badanna way jirtaa oo arrimaha colaadaha aad uga dhiidhiya oo ka hor yimaada iyaga oo dadaalo badan gala kuwa inta badan loo adeegsado dagaalada maxaad fariinood u diri lahayd waxaan leeyahay dhalinyaradu ayadaa dhalinyarada halka keeni karta waxyaabihii dhalinyarada ku saabsan oo dhalinyaro waxay dadkii ay shidayso in dhalinyarada ayada laysku lobaayo waxbay iska yeelin way kasayaan fahmayaan in loo diro dhalinyarada maaliyeedna meel kasta ay joogto meeshii dab oo ka shidan yahay oo colaadu ay ka shidan tahay sida colaadaha qabaa'ilkaaga oo oo dhaqanka fooshaxan ku socda inay si toosa sida hadda aan uga faraxsanahay kuwa aan kala qayb qaatay barnaamijkaas heshiiska inay dhexda uga fataan meel kasta oo joogaan dhalinyarada soomaalidu ayaan u dirayaa
kaasi waxa uu ahaa abwaan cali axmed sheekh xasan oo ka mid a dhalinyaro colaad ka ognayd agagaarka dhuusamareeb ku guulaysatay in ay joojiyaan waxa uu u warramayay wariyaha gaalkacyo nooga soo hadla cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad kala socoteenna waa v o a
haatana dhinacii qasiidooyinka ayaynu ku noqonaynaa waa codka hibe maxamed huddoon iyo heestii sooma ramadaanta
Come on. waa hagaag dhegeystayaal halkaasi weli aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o e da barnaamijkuna waa kii dhallinyarada idaacadda iyada duhurnimo codkaasi macaan ee hibo maxamed cudooni banuura ayaad ku dhegeysanayseen heestii sooma ramadaanka markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa la diyaaray jamaal axmed ismaan
kulinti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaan guud ahaanba ku qaadaadhigaynaa wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha gudaha dalka soomaaliya kadib markii uu soo dhammaaday dhowaantan horyaalka kubadda cagta ee magaalada muqdisho uu ka socday dhinaca kale waxaa la aasaasay tartan kale oo kooxaha heerka koowaad toddobiyo toban jiradooda ay tartan kaga qaybgelayaan magaalada muqdisho arrimahana waxay la qaadaadhigaya cabdulaahi xasan baliil oo ah tifitiraha idaacadda gool f m ee magaalada muqdisho kana faalloota arrimaha ciyaaraha waa mahadsantahay jamaal adiga iyo bahda isboortiga ee idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o e da xubinta ciyaaraha waanu ku dhowahay jamaal markii uu soo gabagabamay horyaalka heerkii koowaad ee kubadda cagta soomaaliya oo kooxda dekada ay ku guulaysatay xirarka kubadda cagta wuxuu bilaabay tartan kale si tartamadii isku xigxiga maadaama tartamo badan la ciyaari doono waxaana haatan magaalada muqdisho ka socda tartanka kooxaha ee toddobiyo toban sana jirada laba kun iyo shan iyo toban ayaa mar la qabtay laakiin kan waa laba kun toddobiyo toban laba kun iyo siddeed iyo toban sideed kooxood oo horyaalka heerka koowaad ayaa ka qayb galaya tartankan toddobiyo toban sana jirada waana horyaal kale kooxda dekadda banaadir sporti club waxool iyo elman oo gruub ah gaadiidka heegan iyo horseed iyo jeeyo iyagana gruub ah laba kooxood ayaa ka maqan labada kooxoodna waxa weeye maadaama laba kooxood ay salibiya u dhaceen laba kooxoodna ay soo dallaceen labada kooxood soo dallacay kama qayb geli karaan maadaama aysan horyaalkan aysan joogin oo toddobiyo toban sana jirada ah tartankan waxa uu bilaabmay shan iyo labaatankii bishii shanaad waxaana lasoo gebagabayn doonaa toddobada bisha lixaad ee sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka ujeedadiisa ugu weyna waxay tahay in la helo ciyaartoy qaran oo mustaqbal fiican ku leh oo heerar kala duwan u matala dalkeena soomaaliya marka sida muuqata maadaama guruubyo loo kala saaray maxay ku kala gedisan yihiin qaabka loo ciyaaro horyaalka soomaaliya iyo horyaalkan toddobiyo toban jirada kooxaha
waxay ku galasan yihiin jamaal kooxaha horyaalka toban kooxood maadaama ay yihiin waa isu wada arag homi awey waaye oo koox walba waxay ciyaaraysaa laba kulan oo kooxda sanadkii laba kulan ay is arkaysaa waa hal siisan oo waa wakti dheer maadaama kan loo baahan yahay in laga helo oo laga soo xulo ugu yaraan labaatan ilaa iyo soddon ciyaaryahano xiriirka wuxuu ugu talagala qorsho ah in wakti shorty time oo wakti gaaban la ciyaaro waktigaasta gaaban kooxaha laba gruub loo kala saaray koox walbaana ay kulankeeda ay ciyaarto sidaa darteed marka marka kooxdii ay ugu yaraan ay saddex kulan afar kulan is arag ay ciyaarto si boogsiisa macnaha kooxii tartamo badanaa soo socda tartan waxaa jiri doona super league la yidhaahdo waxaa jiri doona tartan kale oo star league la yidhaahdo oo shantii kooxood ee ugu sarreeyay horyaalka loo qaban doono abaalmarin lagu bixin doono waxaa jiri doona in ciyaartooyda loo diyaarin doono karamo ciyaartooyda waxaa jiri doona in kooxaha dibadda ay aadi doonaan sida dekeda iyo banaadir oo kale marka qarankii laftigeeda diyaargaroowa wada todobiyo toban sano jiradii marka wakhtigaasi gaaban ay ugu talagaleen si Waa tahay.
loo helo ciyaartooy fiican oo mustaqbal leh lagu biiriyo ciyaartooydii kale ee todobiyo toban sano jirada ahaa waa gartay ugu dambayn bal adigoo soo koobaya waa tii kooxda dekadda ay ku guulaystay horyaalka waxaad ii sheegtay in ay qabanqaabo ugu jirto tartanno kale inay ka qayb gasho iyo sidoo kale kooxda labaatan jirada iyagana tartanno kale ka qayb geli doona bal haddaad isku soo koobto labadaasi bal sharaxaad inaga sii Een, waa mahadsantahay jamaal een, xulka qaranka ee todobiyo toban sano jirada markii ay dalka yimaadeen oo ay ka yimaadeen een, een, een, een, burundi een, ah, laba maalin ilaa saddex maalin fasaxa ay heleen laakiin wixii intaa ka dambeeyey waxaa lagu xareeyey garoonka jaamacadaha halkaa uu garoon iyo hooy u ah galab walba halkaasi ku almiitayaan isu wax walba lama fasaxo een, ciyaartooy kale lagu soo daray halkaasay tobabar ku qaataan ilaa ay bishii jeeraad lama fasaxi doono halkaasay tobabar ku samayn doonaan waxaa jiri doona in qaranka jabuuti la sheegay in halkaan uu imaan doono todobiyo toban sano jirada oo laga yaabo in kulan saaxiibtinimo ay ku ciyaaraan oo qaranka ay la ciyaaraan todobiyo toban sano jirada oo international friendly ah haddii ay suuro gasho sida een, een xiriirka kubadda cagta xubno ka tirsan een, ay xaqiijiyeen marka qarankaasi een, bisha agosto ee bisha jeedaad ayuu ka qayb geli doonaa tartanka guud ee caf ee caf championship under 17 ee dalka tanzania ka dhici doona waxaana africa amaba geeska africa uga qaybgeli doona sakafa laba wadan waana labada wadan ee ku guulaystay koobka oo ahaa xulka qaranka tanzania iyo sidoo kalena soomaaliya oo kaalinta labaad gashay maadaama ay soomaaliya kaalinta labaad gashayna tartankaasi si toosa qualify ay noqotay diyaargarow ballaarin ayay wadaan qaranka oo haatan la xareeyey oo diyaargarow aad u fiican ayay wadaan tan kalena een, kooxda dekada dhowr ciyaaryahanna ay kooxa heerka koowaad ka soo amahdeen oo sida hadda ciyaaryahan binteka iyo ciyaaryahan banu oo daafac iyo weerar ka ciyaara kooxda dekada ayay kasoo ama een, kooxda banaadir ayay kasoo amaadeen waxaana ka qayb geli doonaan iyagana tartan kale oo qaaradda afrika ah oo ahaa een, tartanka een, sakafa maadaama een, horyaalka ay ku guulaysteen sidoo kale tartanka jaamacadda carabta een, kooxda banaadir ay kasoo qayb gasho waasi ogeed in een, ay kaga soo hareen meelo dhexe oo dhibco lagu reebay marka diyaargarowgaasi ayaa jira oo haatan Waayo.
dhaqdhaqaaqa waxaa moodaa marka in gudaha uu aad u fiican yahay jamaal aad baad umahadsan tahay cabdulaahi xasan baliil waa mahadsantahay jamaal kaasi waxa uu ahaa tifatiraha idaacadda ciyaaraha ka faaloota ee gool f m ee magaalada muqdisho cabdulaahi xasan baliil isagoo muqdisho jooga ayuuna barnaamijka ag la qaybgelaya dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebgabaynaya xubinta ciyaaraha tan iyo kulinta dambe nabadgelyo
aad buu mahadsanyihin jamaal axmed cusmaan oo inala socotinaya ciyaaraha haatanna mar kale dhinacii qasaa'idka waxaa ku luuqeynaya kooxda xidigaha geeska
heestaasi ayaannu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu ku kulmi doonno idaacadda galabnimo afarta markaa ay tahay saacadda afrikada bari inta ka horraysa anigii zahre ciidla nur waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
yekuridan dunub